الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال البردهاري رحمه الله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل alimaam albabahari raximahullah wuxuu leeyahay wa min qawaacidi ahli sunnati waljamaca waxaa ka mid ah alridaa biqadaa illaah qofka muslimka inuu ku raali noqdo allah qadihiisa iyo xukunkiisa waasabru calaa xukmi illaah allah xukunkiisa lagu sabro waliimaanu bima qaala allahu caza wajal rumaynta la rumaynayo allah subxaanahu watacaala waxa kitaabkiisa qur-aanka uu ku oranayo iyo wax allaaliya wixii maaragtay xaggiisa ka yimaada waaliimaanu rumayn biaqdaari illaahi allah qadariyaalkiisa la rumeeyo kullihaa aqdaarta alloo dhan khayrihaa mideeda khayrka ah oo markii qofka ay la soo gudboonaato uu ku farxayo wa sharihaa mideeda sharta ah wa xuluwihaa mideeda macaan wa xulwihaa mideeda macaan wa murihaa mideeda kharaar yacni allah subxaanahu watacaala shay kastaba asaga qadaray shaygaasu ha noqdo mid qofka markaa farax gelinaya ama mid maarta uu dhibsanayo uu ka naxaya ha noqoto qad calima allaahu allah wuxuu ogaaday malcibaadu caamiluun wax allaaliyo wixii addoommadu ay samaynayaan ama shay wanaagsan ha noqdo ama shay xun ha noqdo cilmigiisa saabiqa ayaa sidaa ku dhacay wa ilaa maa hum saa'iruun shaygay maaragtay u noqonayaanna allah subxaanahu watacaala waa uu la socdaa waa uu ogyahay laa yakhrujuuna min cilmi illaah allah cilmigiisa ka ay bixi maayaan waa sidii allah subxaanahu watacaala uu hore cilmigiisa saabiqa u qadaray ay arrintooda ku dhammaanaysaa qof walbaba maaragtay sida allah subxaanahu watacaala uu maaragtay arrintiisa uu hore u qadaray ayaa arrinkiisu noqonayaa hadduu aho qof maaragtay wanaagsan oo sacaado allah u qoray arrintiisu sacaaday ku dhammaanaysaa haddii qof allah shaqaawo u qora uu yahana arrintiisu shaqaawo ayay ku dhammaanaysaa wahaakada walaa yakuunu fi lardiin dhulalka dhexdooda laga heli maayo walaa fi samaawaat samaawaadka dhexdooda ilaa maa calima allahu caza wajal allah wuxuu hore uu ogaadamayo wax allaaliyo wixii samaawaadka iyo dhulka dhexdooda ka dhacaya waxa weeye sidii allah uu hore u ogaa ayay u dhacayaan wa taclamu waad ogaanaysaa anna maa asaabaka wax allaaliyo wixii ku haleelay oo dhib ah ama khayr ah lam yakun liyukhti'aka mausan ahaadeen mid ku gafaya shaygii maaragtay ku haleela waxa weeyaan mid ku gafaya ma usan ahaadeen leanna waxa weye sidaas ayaa allah kugu talagalay wamaa akhطaaka lam yakun liyusiibaka wax allaaliya wixii ku gafayna hadhihin maarta daan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa shaygaas waxa weeye inuusan gafayn lianna waxa wey allah subxaanahu watacaala ayaa hore wuxuu qadara shayga isaga ah marnaba maarta inuusan ku haleele inuusan ku haleeleen oo aadan la kulantayn walaa khaaliqa maca allahi caza wajal cid allah wax la abuurtana ma ay jirto qaacidadan shiikhu wuxuu ku taqriirinayaa qofka muslimkaa in ay waajib ku tahay oo arkaanta imaanka ay ka mid tahay qadarka alle iyo qadihiisa in maaragtay lagu raali noqdo oo allah subxaanahu watacaala xukun kasta uu kuu feliyo gaar ahaan waxyaalaha masaa'ibta in lagu sabro lianna allah subxaanahu watacaala shay kastaba isaga qadaray marka asalkan isagaa wuxuu maaragtay ku radinayaa qadariyada ama ha noqoto maarata qulaat alqadariya oo kuwii odhanaya maarata alamru unuf alamru unuf arrintu waa cusub tahay oo maarata allah subxaana wa tacala cilmi saabiqa ma leh shaygu markuu dhacayo ayaa allah u ogaanayaa sidaasay odhanayaan maarata kuwa qulaada ah ama maaragtay kuwa aan qulaada ahayn sida muctasilatu lqadariya oo kaleeto ayagu waxay leeyihiin waxyaalaha sharta ah allah muusan qadarin hadalkaana waxay kala jeedaan waxay leeyihiin maarata allah baan xumaanta ka hufaynaa waxyaalaha sharta allah muusan qadarin waxa kaleeto allah qadaray idan marka waxaa soo baxa waxaa halkaa maarata ka maarata qaacida ay ka sameeyeen kalaamka faasidka waxay yidhaahdeen alcabdu yakhluqu afcaala nafsihi addoonku asagaa maaragtay afcaashiisa asagaa abuuranaya oo waxyaalaha sharta asagaa samaysanaya marka waa marka uu leeyahay shiku walaa khaaliqa maca allahi caza wajal cid allah wax la abuurtana ma jirto yani khaaliq aan allah ahayn ma uu jiro qofku marka waxaa taa waxaa ku baaba-aysa halkaa maarata uu rabaa inuu maaratay ku baabi'iyo hadalka ay leeyihiin oo ah alcabdu yakhluqu afcaala nafsihi qaacidadan marka adilo aad iyo aad u fara badan baa kusoo aroortay sida xadiidka imaamu lbukhaari xadiidka imaamu muslim raximah ullah uu warinayo nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu leeyahay qadara allahu maqaadira alkhalq qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bikhamsiina alfa sana wa kana carshuhu cala alma yani nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay maqaadirta khalqiga ayaa allah hore u qadaray samaawaadka intuusan abuurin iyo dhulka intuusan abuurin ka hor konton sano yani dhulka iyo samada intaan la abuurin konton sano ka hor ayaa allah maaragtay shay kastaba maarata maqaadirtiisa hore u qadaray markaasna xilligaas maqaadirta allah sidaas u qadarayana wa kaana carshuhu cala almaa carshigiisu waxa weye biyaha ayuu ka sarreeyey xadiidka muslim ba ayaa wariyey marka xadiidku wuxuu isbaatinayaa allah subxaanahu wa tacaala cilmi saabiqa inuu leeyahay kadalika qowlka nabiga sal allahu alayh waalih wasalam uu leeyahay marka uu ka hadlayey dadka maarata kufaartaa ilmahoodu waxa maarata ay noqon doonaan ma ahlunaar bay noqonayaan mase ahlujanay noqonayaan markaasaa nebigu sal allahu alayh wali slam wuxuu yhi allahu aclam bima kaanuu caamiliin allah ba maarata waxay camal fali lahaayeen xadiidkana waxa weye bukhaari baa wariyey kadalika sida qaacidada meesha u dambaysa marka uu leeyahay وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كان وحوث كشار حديث عبد الله بن عباس إمام الترمذي ووريي صحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل عمر كل الدرمي عبد الله بن عباس واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك عبد الله بن عباس وح الله لي وحي كقفي موسى هذا المتك مارتي كأسيبي لها wax allaaliya wixii ku asiibayna mausan ahayn maarata mid ku gafila leanna waxa way cilmiga saabiqa ayaa sidaa ku dhacay cilmiga allah subxaanahu wa tacaala wاtakbiru cala aljanaa'izi arbacun wa huwa qowlu malik bni anas wa sufyaan aلthawriy wاlxasan bni saalix وaxmed bni xambal wاlfuqahaa wahakada qaala rasuulu lahi salى اllahu alayh ali wasalam wاtakbiru takbiirta cala aljanaa'iz janaaista muslimiinta lagu takbiir lagu dul takbiirsanayo yani waa salaaddii maarta janaazada arbacun wa afar wa huwa qowlu malik ibni anas kaasina waxa wey waa qowlka malik ibni anas in takbiirtu ay tahay afar takbiiradood waa sufyaan athawriy iyo sufyaan ibni saciid athawri isaguna sidaasuu ku tegey walxasan ibni saalix alhamdani وأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والفقهاء وإمارة فقهاء معظم كودو سلاسة كتغين وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلا يا رسول كيري يعني وحو إشارة إلى حديث أبو هريرة وإلى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات يعني حديث أبو هريرة النبي كرني صلى الله عليه وآله وسلم مسلم البخاري بأيوريين وحول لي أبو هريرة النبي وثمارة الشيغي ملك النجاشي مالك ولنتي أي جري في النبي وشيغي صلى الله عليه وآله وسلم saxaabadana maarata meesha musallaha ayuu la baxay ayadoo markii ay safteenna nebigu maaragtay waxa uu takbiirsaday afar takbiirood marka xadiidkaas ayaa maarata uu waafaqayaa shiika qowlkiisa raximah ullah laakiin waxaa macruufa xadiidka maaragtay afarta hadda xadiidka haddaan akrinayno iyo axaadiidta kaleetoo la midka ah oo afar takbiiradood nebigu maaragtay inuu maaratay uu takbiirsaday ama maaragtay malik najaashi ama amwaada kaleeto yani afar takbiirood inay tahay xadiidkaas waa xadiid mutawaatir ah amaa shanta lafteedu waxa weeyaan saxiix lbukhaari ay kusoo arortay yani shan takbiirood shan takbiirood ka badan lafteedu waa ay soo aroortay ilaa tisca takbiiraat ayaa maaragtay soo aroortay oo culummada qaarkood maaragtay ay sidaas ay ilaa tisca takbiiraat lafteed culummada qaarkood sidaas ayay soo naqliyaan lanna waxa weye axaadiis ayaa ku soo aroortay tilmaamaysa sidaas masaladana waxa weeyaan tafsiilkeeda culammada fuqahadu waxay ugu warramaan sida kitaabka sharx lmuhadab almajmuuc kadalika sharxu sunan lilbagawi subul salaam lisancaani zaad lmicaadki axkaam ljanaa'iz lilimaam alalbani raximah llah marka masalada tafsiilkeeda kasaa loogu laabanaya waqaala imaam albarbahariy raximah llah waliimaanu biana kula qadratin بأن, بأن مع كل قدرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل ومن قواعد أهل السنة وصوش أهل السنة وحاكم ذا الإيمان الرمين بأن مع كل قدرة لذلك استمعي إذا إنه هذا متركان كذا ملكا ملك وملائكة الله كم ذا ينزل من السماء حق السماء كلا سودقية yani dhibic kastoo rooba markay soo degeysa waxa wey malag ayaa maarata allah subxaana wa tacaala wakiilanaya xataa yadacahaa ilaa maarata dhibicdaa uu ka dhigo xaytu amarahu allahu caza wajal meeshii allah maarata ugu talagalay in maarata dhibicdaas ay ku dhacdo hadalka waxa uu kasoo waxaa maaragtay aahaar baa kusoo aroortay sida xakam ibnu cutayba oo kaleeto xasan albasri sanadkiisuna waxa wey waa xasan marka taasuna waxay tusinaysaa allah subxaanahu wa tacaala yani masaladii hore usii qariray oo ah allah maarata cilmigiisa diqadiisa yani waxa wey dhibcaha roobka ama ha waaweynad ama ha yar yaraadeen dhibic kastoo soo dhacdaba allah subxaanahu wa tacaala waa ula socdaa meesha uu dhigayo malaaigtiisuna u wakiisha maarata meeshii loogu talagalay inay ku dhacdo waxaa kaleeto maarata ay tusinaysaa qaacidadu yani malaa'igta alle ama makhluuqa alle guud ahaan tiradiis gaar ahaan malaa'igta alle siday u badan tahay aad iyo aad ugu fara badan tahay ayadoo weliba ka mid a maaragtay makhluuqaadka kuwa maaragtay ugu awooda badan leh ka mid ah leanna waxa hal malag kaliya ayaa waxaa leeyahay dadka maaragtay faajiriinta ah ku qayli ama dabagedi markaasu dabagedinaya qaala imaamu lbarbahaariy raximah llah waliimaanu biana anabiya sala allahu alayhi waaalihi wasalam حين كلم أهل الغليل يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه ومن قواعد أهل السنة قواعد أهل السنة يؤسوس بوحة كملة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي حين كلم أهل, أهل الغليل أهل مارت بدر كي لي وأهل قف قضاء وأنبياء لهين ومارت وسخذ مارت اللي دي كري xiina kalama markuu la hadlay ahla alqaliib ceelkii gofogadaha ahalkiisii yani kuwii maarata ceelka lagu guray waa gaaladii sanaadiid qurays yowma badrin maalintii bader markii uu la hadlay ay almushrikiina mushrikiintii markii uu la hadlay kaanuu waxay ahayn mushrikiintaas yasmacuuna kalaamahu nabiga hadalkiisa ayay maqlayeen sala allahu alayhi waalihi wasalam axaadiista marka kusoo aroortay nabiga inuu la khidaabay waa axaadiis mutacadida oo warinaya abu طalxat alansaari anas bnu malik cabdullahi bni cumar ay warinayaan sida macruufkana waxa weeyaan anas iyo cabdullaahi bni cumar midkoodna maaragtay badri muusan ahayn oo beder kamaysan qayb gelin oo waa yaryaraayeen laakiin waxay ka wariyeen saxaabada kaleeto ayay qisadaa ka wariyeen si gaar ahaan anas bnu malik oo kaleeto abu طalxa waxa wey waa ninkii soo koriye maarata hooyadii qabay marka nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam intuu soo dul istaagay sida anas bnu malik uu maarata soo rarayo ayaa nebigu wuxuu ka soo naqlinaya ana rasuul lahi sala allahu calayhi waalihi wasalam taraka qatla badrin talaatan yacni saddex cisho ayuu ka maqnaa uma ataahum nebigu waa u yimid faqaama calayhim waa soo dul istaagay fanaadaahum waa u yeedhay nebigu mid mid ayuu ugu yeedhay kuwoodii ugu waaweynaa faqaala yaa abaa jahl yaa abaa jahl ibna hishaamin ya umayata bna khalaf ya umayatu ibna khalafin ya cutbatu ibna rabiica ya shaybatu ibna rabiica alaysa qad wajadtum maa wacada rabbukum xaqa nebigu maaratay mid mid ayuu maaratay ugu naadiyey wuxuu yihi abu jahalow umayat ibnu khalafow cutba ibnu rabiica shayba ibnu rabiica alaysa qad wajad alaysa qad wajadtum maa wacada rabbukum xaqa miyuusan shaniga iyo xaalkuusan ahayn inaad hesheen wixii rabbigiin idin yaboohay oo ah inuu gaalnimo inku dilo oo cadaabta alla aad la kulanteen sidaan miyaa arrintaasu maarta aysan dhaboobin fa innii anugu fa innii anugu qad wajadtu waan helay maa wacadanii rabbii xaqaa khaaliqii abuura wuxuu ii yaboohay oo ah inuu inkee in maarata ii gargaarayo oo aan inka guulaysanayo oo xaqan inuu hirgelayo fasamica cumaru qowla nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga markaa waxaa maqlay saxaabadoo saxaabadii markaa la joogto o dhan waa ay maqleen gaar ahaan cumar ibn khadaab radi allahu canh faqaala wuxuu yidhi cumar markii nebiga hadalkiisa uu maqlay yaa rasuula allah kayfa yasmacu wa anna yujiibuun sidee bay maaragtay u maqlayaan sidee bay maaragtay u ajiibayaan waqad jayafuu ayagoo maaragtay noqday maaratay noqdad maarata amwaadahoo dhintay oo bakti ayagoo noqday qaala waladii nafsii biyadi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartee maa antum biasmaca lima aquul ma ahidin idinku kuwa ka maqal badan iyaga maa antum biasmaca lima aquulu minhu waxa aan sheegayo ugama maqal badin idin sidaa aad ii maqlaysaan oo kaleta ii maqlayaan walaakinahum laa yaqdiruuna an yujiibuu taa ayay kaga gedisan yihiin dadka nool ma awoodaan inay maarta jawaab ka celiyaan qofka nool qofka nool markuu la hadlo hadal fiican iyo hadalka markuu ku yihahda jawaab ayuu ka celinaya hadduusan xanuunsanayn laakiin ayagu ma awoodaan inay jawaab ka celiyaan laakiin way maqlayaan uma amara bihim bisaxbihim in godka maarata lagu guro oo madax madax loogu tuuro ayaa nebigu amre markuu maarata sidaa kula khitaaba uu la hadlay fasuxibuu waa maarata godka ayaa maarata lagu guray fa ulquu fii qalibi badrin waxaa lagu riday waxaa lagu riday maarata ceelkii goofagadaha ayaa lagu tuuray qaacidadan oo ah nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu nimanka kufaar quraysh ama sanaajidu quraysh ee beder lagu laayey inuu nebigu la hadlay oo hadalkiisa ay maqleen waxaway ka mid tahay usuusha ay waajib ka tahay qofka muslimka inuu rumeeyo lianna nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam huwa saadiqu lmasduuq asaga ayaa la khitaabay isla markaasna markii la weydiiyey wuxuu yidhi waa ay maqlayaan sidaad ii maqlaysaan oo kaleeto masaladan marka caaisha radi allahu canha waa ay ku khilaaftay anas bin malik iyo cabdillaahi bni cumar iyo saxaabada kaleeto masaladan waa ay ku khilaaftay oo markii arrintaas maarata ay maqashay waa ay ku diiday waxay tihi ma jirta baan sheekadaas wax maaratay qofka maaratay ahlu qubuurka ah uu maqlaya ma jiro marka maxay daliishatay caaisha radi allahu canha caaisha marka waxa weeyaan ma aysan keenin xadiid nebiga ay ka maqashay sala allahu calayhi waalihi wasalam oo ay leedahay nebigu wuxuu yidhi maarata dadka amwaada ama maarata muslimiinta ama hayrulmuslimiin waxaa maqli maayaan laakiin waxay soo deliishatay cumuumaadka aayaadka qur-aanka qaarkood sida fii suurati naml allah markuu leeyahay innaka laa tusmicu almawta walaa tusmicu suma adducaa idaa wallow mudbiriin aayadda maarata waa fii suurati annaml kadalika fii suurati faadir wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat ina allaha yusmicu man yashaa wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur aayadahaas iyo aayadaha kuxukunka ah ayay soo deliishatay labada aayadood iyo aayadahaas macnaha yihiin ayay soo deliishatay waxay leedahay nebiga ayaa waxaa lagu odhanayaa inaka laa tusmicu lmawta kuwa dhintay adigu waxaama maqashiinays marka inaka laa tusmicu lmawta walaa tusmicu suma adducaa idaa wallow mudbiriin kuwa maaragtay dhagahala waxaama maqashiinaysid kuwii maarata dhintay waxaama maqashiinaysid gaar ahaan kuwa dhagahalaa mar haddii maaratay wax yeeritaana ma aad maqashiin kartid haddii ay kaa jeestaan sida qofka dhagalaha sida macruufka inta uu kaasoo horjeedo xoogaa ishaaraadkaaga laga yaaba inuu fahmo laakiin mar hadduu jeesto hama fahmayo kadalika aayadda kaleeto wamaa yastawi alaxyaa walamwaat masina kuwa nool iyo kuwa maarata dhintay ina allaha yusmicu man yashaa cidduu allah uu doono ayagoo wax maqashiinaya wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur nabiyullaahi maxamedow maahid qof dadka qubuurta ku jira mid wax maqashiinaya marka labada aayad waa isku macni culimmadu marka laba tafsiir ayay ku fasireen labada tafsiirna waxa weeyaan laba tafsiir oo ka hor imaanaya axaadiisan soo aroortay ma aha tafsiirka horeeto allah markuu leeyahay inaka laa tasmicu lmawta almawta waxaa laga wadaa alkufaar aladiina kutiba calayhim shaqaawa gaalada allah maaragtay uu dushooda ku qadaray shaqaawada sida maaragtay ninkii la odhan jiray abujahal umayat bnu khalaf cutba ibnu rabiica shaybatu ibnu rabiica o kaleeto abulahab oo kale dadka gaalnimada allah uu ku qadaro gaalnimada ku dhimanaya ayaa allah wuxuu leeyahy inaka laa tusmicu lmawta kuwa qalbigooda allah uu dilay oo shaqaawada allah maarata uu ku qadaray waxaaba maqashiinaysa adigu maqalkaa gaari maayo ku hanuuni maayaan maarata xaqa awadid kadalika aayada dambeetana wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur marka alla la leeyahay dadka qubuurta ku jira waa alkufaar macnaha tafsiirka horeeto oo culummadu ay ku fasiraan marka aayadda dambeeto lafteeda wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur aayadda horetay ku macno tahay oo kuwa leeyahay allah uu leeyahay nabiyullaahi moxamed oo ma tihid mid wax maqashinaya kuwa qubuurta ku jira waa gaalada lafteeda gaaladii allah maarata shaqaawada u qadaray taas waa tafsiirka maaragtay labada tafsiir oo culummada aayadda ay ku fasireen tafsiirka horeeto tafsiirka labaad oo ay ku fasireen inaka laa tusmicu almawta iyo wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur qubuurtii dadka maqbuuriinta oo dhintay laftooda markii laga dhigo oo daahirkeeda loo daayo yacni waxa weeyaan ma tihid adugu dadka qubuurta ku jira mid wax maqashiinaya yacni maqashiin ay jawaab ka bixiyaan sida nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka haddaan akrinaynay maaragtay uu nebigu ku lahaa sala allahu calayhi waalihi wasalam uu lahaa markii uu weydiiyey markii uu weydiiyey cumar ibn khadaab radi allahu canhu sidee dad maaragtay eber noqday aada ula hadlaysaa nebigu sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi adinku kama maqal badinin walaakinahum laa yaqdiruuna an yujiibuu yacni waxa weeyaan ma maqashiinaysid kuwa qubuurta ku jira marka allah leeyahay haddii aan ka dhigna dadka amwaada ah yacni waxa weeyaan maqal ay jawaab ka bixiyaan ma maqashiin karaysid waa ku maqlayaan laakiin jawaabkuma celin karayaan almuhim labada aayadoodba midna waxa weeyaan xadiidka ama maaragtay axaadiisa anas iyo cabdullaahi ibni cumar ay werinayaan wax tacaarudi kama dhexeeyaan idan marka waxa waa mafhuum ka ay ka fahamtay caaisha radi allahu canhu waa mafhuum daciif ah markii loo fiiriyo maaragtay leanna waxa way saxaabada kaleeto nas nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam ay maaragtay ka warinayaan ayay ku doodayaan oo iyaga xujadoodu ay tahay ayaga caaishana waxa wey arrinteedu waa ta'wiil marka ta'wiilkaas waxa wey ta'wiil marjuuxa weeye idan marka dadka ahluqubuurkaa waa maqlayaan laakiin maqalkoodu maqal looga qiyaas qaadanayo dadka nool ma ahan dadka nool waxa weye waxyaalo fara badan bay maqlayaan dadka dhintay sida qisadan oo kaleeto kadalika nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam markii maaragtay la ziyaaranayo qubuurta yacni nebigu sala allahu calayhi waali wasal assalaamu calaykum daara qowm muminiin yacni sidaasaa nebigu ula khidaabayey waa ay maqlayaan xaaladaasoo kaleeto kadalika markii qofka nebiga sala allahu calayhi waali wasalam qofku markuu dhinto maaragtay godka lagu rido nebigu wuxuu sheegay axaadiis saxiixa ah in dadka maaragtay jaanqaadkooda ay maqlayaan dadka jaanqaadkooda qofka maarata marka godka la geliyo inuu maqlayo laakiin awooddu uusa u lahayn maarata inuu waxba radiyo almuhim dadka maarata ahluqubuurka wax maqlayaan laakiin maqalka ay maqlayaan qiyaas kama dhexeeyo iyo maqalka dadka maarata nool dadka nool waxa weyaan sida ay usoo aroortay nusuustu intay kusoo aroortay ayaa qofka maarata muslimka uu sugayaa laakiin qiyaas kama dhexayso maarata ahlulbarzakha iyo ahlu dunya dadka adduunka jooga wax qiyaasi kama dhexeeyaan in la yidhahdo wax allaaliyo waxa qofka nool uu maqlayo ayuu maqlayaa waxa weeyaan waa iyadoo qofka waa iyadoo maarata looga qiyaas qaatay qofkii noolaa waana qiyaas baatil qiyaaska isaga ah almuhim imaamku raximahullah wuxuu taqriirinayaa nebigu hadalkaas uu maaragtay sanaadiidda quraysh ilaayey uu la hadlay isla markaasna maarata ay maqlayeen arrintaas arrin waajiba inay tahay maaragtay qofka muslimka inuu rumeeyo hadduusan rumayna waxa weeyaan qofkaas wuxuu noqonayaa qof nebiga maaragtay aan qowlkiisa ku kalsoonayn waaliimaanu biana arajula idaa marida ya'juruhu allahu calaa maradihi wa min qawaacidi ahli sunna ahlu sunnaha usuushooda waxaa ka mid ah biana arajula ninka gabadhuna waa la mid idaa marida markuu xanuunsado yaajuru llah allah subxaanahu watacaala inuu ka ajarsiinayo xanuun calaa maradii iyo xanuunka uu xanuunsaday sida nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkii muslim iyo bukhaariba ay wariyeen maarata cabdullahi mascuud nabiga uu ka wariyey nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh waalihi wasalam ma min muslim ma min muslim yusiibuhu adan min maradin fama siwaahu ilaa xata allahu bihi sayi'aatihi kama taxutu ashajaratu waraqaha nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam wuxuu leeyahay xadiidkaas saxiixa ah qofka muslimka ma ay asiibayso ma u asiibayo wax dhibihii xanuun iyo wax allaal iyo wixii maarata xanuunka ka soo haray wax allaal iyo wixii dhibahoo la soo gudboonaaday qofka muslimkaa ilaa xata allaahu bihi sayi'aatihi ilahay sayi-aadkiisuu maarata ku baabi'inayaa sida geedka caleenta le caleentiisa maarata ay usoo daadinaysa oo kaleeto geedka birta waxaa macruufka qoyan muddo markuu geedku joogo caleentiisa waa soo daadanaya sida geedku caleenta usoo daadiyo oo kaleeto marka caleentiisu ay qallasho ayaa qofka maaragtay markii dhibaato ay haleesho oo dhibkaana uu ku sabro muslimka waxa weyaan dhibkaas ku dhacay oo uu ku sabray dhibkaas ama ha noqdo dhib badankiisa haleelaya ama dhib maarata haleelaya maaratay xoolihiisa ama dhib maarata ahalkiisa haleelaya ha noqdo ayi adaa oo la soo gudboonaado markuu dar alla uu qofkaas ugu safro waxa weeye dunuubtiisiiba allah subxaanahu watacaala uu ku baabi'inayaa washahiidu yajuruhu allahu cala alqatl allah subxaanahu watacaala qofka shahiidka ilaahay wuxuu ka ajarsiinayaa dilka la dilay oo gaaladu ay dishay qofka shahiidka oo dagaalka muslimiinta iyo gaalada ku dhex dhintay liclaahi kalimatuliya alculyaa dagaalkaasuna uu yahay dilkaas qofka maarata la dilay oo ilaahay waddadiisa ku dhintay allah wuu ka ajarsiinayaa sida nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka abu hurayra imaam muslim uu warinayey nebigu wuxuu yihi waladii nafsu muxamadin biyadih lawadidtu anii aqzuu fii sabiili illah fauqtala uma aqzuu uma aqzuu fauqtala uma aqzuu fauqtal yani nebigu sala allahu alayh ali waslm wuxuu leeyahay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay waxaan jeclaystay inaan duulaanka inaan duulaan galo oo waddada alla maaragtay aan ku duulo oo gaalada aan la dagaalamo oo lay dilo mar labaad duulaanka aan ku laabto oo lay dilo mar saddexaad dagaalka aan ku laabto oo lay dilo arrintaa nebigu wuxuu tabaninayaa khayrka wuxuu nebigu maarata ku bishaaraynayaa khayrka iyo fadliga faraha badan oo maarata shahaadadu ay leedahay iyo ajarka faraha badan oo qofka maarata muslimka usoo xasilaya xadiidkan imaam muslim ayaa warinaya kadalika waxaa maarata iyadana maarata qadiyada ishaaraya xadiid kaleeto nebigu sala allahu alayh wali sl imaam muslim warinaya caaisha nebiga ay ka warinaysa nebigu leeyahay maa yusiibu lmu'mina min shawkatin fama fawqaha ilaa rafacahu allahu biha daraja waxata canhu biha khatii'a nebigu sala allahu alayh wali wasalam wuxuu leeyahay qofka mu'minka ma ma haleelo qodax iyo wixii ka sarreeya marka waxa ka sarreya waxa suglaysa wuxuu naftiisa ku waayayo ilaa rafacahu allahu biha daraja ilaahay maarata darajo ayuu kor ugu qaadayaa aw xataa aw xataa canhu biha khatii'a ama waxa weeyaan gaf uu galayba allah maarata uga soo hobinaya almuhim axaadiisu waxay maaratay tasriixinaysaa sida imaamku maaratay uu qaacidada maarata uu qoray in qofka shahiidkaa allah subxaanahu watacaala dilkii maaratay dhimashadii uu ku dhintay waddada alle difaaceeda inuu allah uu ka ajarsiinayo waliimaanu biana واإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب حليه الإمام البربهار رحمه الله ومن قواعد أهل السنة والجماعة أهل الحديث كأصوش وضوحة كاملة لمسائش مارت عقيدة الإيمان رمين biana aladfaala ilmaha yaryar wiilal iyo gabdho waxay noqdaan idaa asaabahum shay-un shay haddii uu asiibo dhibi fii daari dunya adduunyada daarteeda intay adduunka ku nool yihiin wax allaaliya wixii dhibaataha oo la soo gudboonaada ya'lamuuna inay maarata xanuunsanayaan marka dhibaata sida maarata amraada caadiga dadka ku dhacdoo kaleeto wadaalika arrinkaa oo ahlu sunnuhu sidaas qaacidadaas maarata ay u aamineen in ilmuhu maarata markii dhibaata ay ku dhacdo dhibaatadaas inay ku xanuunsanayaan waxay arrintaa kala jeedaan wadalika ana bakra ana bakra ibna ukti cabdilwaaxid cabdilwaaxid ninka la yidhaaho walaashiis wiilkaay dhasho ahaa qaala wuxuu yihi ninka isagai waa bakr laa ya'lamuuna ma xanuunsanayaan ilmaha yaryari wakadaba been ayuu sheegay hadalka uu sheegayo waa kadib iyo dajal aan maarata diinta asli raadmina aan kulahayn ninkaana sidaan arki doona insha allahu tacaala waa nin maaragtay khaariji ah oo madhabkiisa uu khabiif yahay aada iyo aad maarata madhabkiisa u xumaa xadiidka usaama ibnu zayd radia allahu canhuma uu nabiga ka warinayay sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu leeyahy ana rasuul lahi sala allahu alayh waalih wasalam rufica ilayhi ibnu ibnatihi gabadhiisa wiilay dhashay ayaa nabiga kor loogu soo qaaday wa huwa fi lmowt riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan maarata uu sariixu ku yahay ayadoo naftiisbaxayso sidii maarata harag allalay oo kaleeto ayaa maarata naftiis u dhawaaqaysaa marka nebiga iyadoo maarata xaalad taqacu asagoo ku jira oo naftiisi mudariba ay tahay ayaa nebiga sala allahu alayhi waali wasalam gabadhiisii kor ay ugu soo qaado ay u dhiibtay fafaadat caynaa rasuuliillaahi sala allahu alayhi waali wasalam markii uu arkay dhibka inanka yar ka muuqda iyo sida naftu u dhibayso iyo dhibaatadu meesha ay gaarsiisan tahay markii nebigu uu arkay nebiga labadiis indhood ayaa maarata ilmi ka soo booday faqaala lahu sacd bnu cubaada sacd bnu cubaada ayaa markaa wuxuu ku yidhi ma hada ya rasuul allah yani hadalkaa wuxuu leeyay ma hada ya rasuulallah maxay tahay ilinta maanta aad soo daysay wuxuu ka wadaa nebigu hore wuxuu uga ogaadaa sunnada nebiga sala allahu alayh waali wasalam dadka dhintay inaan loo oyi karin inaan loo oyi karin oo qofka haddii loo loo cadaabayo oohintiisa sidaasuu nebigu hore uga maqlay marka waxa uu maarata aan weli kala caddaan nebigu bukaaga uu diiday iyo ilintan waxay kala tahay taasaan weli u kala caddaan sidaasuu marka u weydiinaya qaala haadihi raxmatun jacalaha allahu tacaala fii quluubi cibaadihi wainama yaram wainama yarxamu allahu min cibaadihi alruxamaa xadiidkan waa xadiid muttafaqa yani maxalushaahidka xadidkaan ka leenaha waxa weeyaan wiilka iyadoo naftiisu mudariba ay tahay oo taqacquc maaratay uu maarata qacqaca ay leedahay oo aad iyo aad ay u sawdaynayso ayaa nebiga loo dhiibay nebigu markuu arkay cunuga xanuunka iyo dhibaatadu meesha ay la gaartay nebigu indhihiisa ayuu maarata hayn kari waayey oo ilin ayaa kasoo booday nebiga sala allahu alayh waalih wasalam xadiidku marka wuxuu maaratay toos u baabi'inayaa hadalka baadilka oo maarata ninka khaarijiga uu ku hadlay oo uu leeyahay ilmaha yaryar intay adduunka joogaan wax haba yaraatee dareena ay leeyihiin oo ay xanuunsanayaan ma ay jirto hadalkaas marka waa hadal kadib ah wey leanna waxa wey nebigu wuxuu la booyey yani cunuga yar xanuunka iyo dhibaatadu meesha ay la marayso arrintaas ayaa maarata nebiga maaratay uu la ilimeeyey waa mid waana midda uu leeyahay haadihi raxmatun tani waa naxariis jacalaha allahu tacaala allah uu yeelay fii quluubi cibaadihi allah addoommadiisa quluubtooda uu yeelay wainamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa allahna waxawy addoommadiisa wuxuu u naxariista kuwa naxariista yani nebigu waxa weeyaan ilintu waxay kaga timid oo isla hayn kari waayey waa cunugaa yar oo gabadhiisu ay dhashay xanuunku meesha uu gaarsiiyey hadalka marka maxaa ku kalifaya ninka khaarijiga ah inuu yidhaahdo ilmuhu ma xanuunsanayaan maxaa ku kalifaya waxaa ku kalifaya qaacida baatila oo maaragtay ayagu maarata ay samaysteen oo ah haddii allah subxaanahu watacaala ilmaha yaryar xanuunkaasu xanuunka ay xanuunsanayaan haddii ay maarata alam dareemayaan waa dulmi bay leeyihin waa dulmi leanna waxa weeyaan ilmahan mukallaf maahan maxaa loo xanuujinayaa maxaa loo xanuujinayaa marka waxa weye waa jahala waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala laa yus'alu cama yafcal wahum yus'aluun allah waxa weye wax allaaliya wuxuu raba ayuu samaynayaa cid wax weydiin kartana ma jirto dadkana waxa weye waa iyagu waa mas-uuliyiin waxa weeyaan qof walba waxa uu kasbaday ayaa la weydiinaya marka waxa weeyaan waa jahala allah caalamkanna isagaa abuuray siduu rab ugu tasarufaya cid maaragtay mukallaf iyo hayru mukallaf wax allaaliya wuxuu ku sameeyo qof odhan kara maarata maxaa waxaa u samaysay sidee u samaysay maxaa kalifay maba jiraba marka ninkaa tarjamadiisa intaanan meeshaan aanan dhaafin ayaan kitaabkan ka akrinayaa khaarijiga ah uu shiiku uu radinayo qaacidada uu ku radinayo ninkaa waxa weeyaan bakar ibnu ukti cabdilwaaxid ibni zayd albasri azaahid wuxuu ahaa maarata nin xagga zuhdiga cibaado aad iyo aad u cibaado badan ayuu ahaa laakiin cibaadadu marka itibaac weydo wax faa'iidaaho ka soo baxaya ma jiraan dakarahu ibnu xasm fi lmilali wannixal abu muxamed ibnu xasm wuxuu ku sheegay kitaabkiisa almilal wannixal fi jumlati alkhawaarij ninkaas uu ka mid yahay maarata khawaarijta khawaarijta waxa wey aladiina yukafiruuna asaxaaba oo dadka maarata saxaabada nebiga gaalo ku xukumay laga soo bilaabo maaragtay caliy ibn abi aalib iyo maarata mucaawiya iyo wixii ka dambeeyey qaala kana yaqu qaala wuxuu yidhi ibnu xasm kana yaqulu fi kuli dambin walow sagura xata alkidbata alkhafiifa calى sabiili اlmizaax bifaacilihi kafiru mushriku biاllahi min ahli الnaari ila in kana ila إلا أن كان من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل, من أهل الجنة wuxuu leeyahay waxyaalaha uu aaminsanaa madhabka uu aaminsanaa oo xumaa waxaa ka mid ah inuu oran jiray dembi kasta walow dembi yar rabba ha noqdo beenta yaroo khafiifkaaba ha noqdo calaa sabiili اlmizaax qofku maarata uu ku oranayo qofka maaragtay dembi kasta la yimaada walow maaragtay kadibka calaa sabiil misaax qofka maarata kaftanhaan kaga soo baxba ha ahaatee qofka arintaas maarata ay la soo gudboonaato sameeya waa kaafir mushrikin billah waa gaal ilaahay u sharig yeelay ahlunaarka ayuu ka mid yahay ilaa an kaana ilaa in kaana min ahli min ahli badrin ilaa inuu maaragtay qofkaas dembigaas walow sakirada ahba maarata ku dhacay inuu maarata ahlu badr inuu maaragtay inuu ka mid yahay mooye haddii marka ahlu bader uu ka mid noqdo qofka dembigaas sakiirada ku dhacay fahuwa kaafirun mushrikun min ahli ljanna waa kaafir mushrig ah oo maarata ahlu jannadii ka mid ah yaa maarata laga dhaadhicin karaa qof muslim ah oo maaragtay allah subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa ka markhaati kacaya nebigana maarata risaalo uga markhaati kacaya ma odhan karaa ahlu bader ayaa waxaa ku jiray kaafir mushrig ah oo ahlu janno ah ma kulmi karaan horta waa mushrikun biاllaahi waa min ahli اljanna ma kulmi karaan in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duuna dalik allah waxa weeyaan gaalnimada islaamka looga baxo qofku hadduu ku dhinto allah wuxuu ballan ku qaaday inuusan u dembi dhaafin laakiin wixii maarata gaalnimo ka sokeeya oo dunuuba allah allah maarata uu dhaafayo marka waa min cayni tanaaqud yani waxa wey qaacidadii baatiladaha uu sameeyey ayaa waxay keentay inuu yidhaahdo awalba marka horeta qaacidada wuxuu sameeyey qaacido aan kitaabka iyo sunnada aan xiriir la lahayn oo ah qofku dembi hadduu ku dhaco ama walow sakiiraba ha noqdo waa kafirun kaafirun billah sidaasuu marka horeta qaacidadaasuu sameeyey marka wuxuu u leeyahay haddii qofkaas uu noqdo ahlu bader waa kaafirun mushrikun billah ayib min ahli ljanna marka halkee buu ka keenay wuxuu xusuusan yahay nebigu sala allahu alayh waalihi wasalam inuu sheegay maaragtay ahlu bader cid allaaliyo ciddii ka qayb gashay saddexdii boqol iyo dhowr iyo tobankii saxaabi dhammaantood inay maarata ahlu janno yihiin sidaas darteed marka wuxuu leeyahay fahuwa kaafirun mushrikun min ahli ljanna wa kana tilmiiduhu cabdullahi ibnu ciisa wa kana tilmiiduhu cabdullahi ibna ciisa wa kana tilmiiduhu cabdullahi ibnu ciisa yaquul ina almajaaniina waalaطfaala walbahaa'ima laa ya'lamuuna albatta bishayin nazla bihi min alcilali wagayriha liana allaha laa yadlimu midqaala dara mida sheikhu uu radinaya wey ardaygiisa ninka hadda aanu ka soo hadlaynay oo lay cabdullahi ibnu ciisa wuxuu odhan jiray majaaniinta dadka maarata waalan ilmaha yaryar bahaa'imta ma xanuunsanayaan haba yaraatee waxyaalaha la soo gudbanaada sida maarata xanuunada oo kaleeto maxaa yeelay oo sidaas aanu leenahay buu leeyahay ina allaha laa yadlimu midqaala daratin ilaahay waxa weeye dhuuracto qadarkeed oo dulmiya allah ma uu samaynayo laa shaka allah subxaanahu wa tacaala midqaala daratin cidna inuusan dulminayn sida allah subxaana wa tacaala uu leeyahay man camila saalixan falinafsi waman asaa facalayha wamaa rabuka bidallaamin lcabiid allah cidna dulmin maayo laakiin waxaa ka baxsan haaulaai aljahala dulmiyaa loo nisbeeyaa dulmi waxaa loo nisbeeyaa qofka wax uusan lahayn ku tasarufaya allahna waxa way makhluuqa idin ahaantiisa caalamka midkiisa sareeya midkiisa hoosaba allah asaga abuurtay wax allaaliyo wuxuu samaynayana wax maarta dulmigii kuma jiraan lianna waxa weeyaan asagaa maaliku kulli shayin asaga ah wax walba asaga hantay qofku maarata wuxuu asagu hantana ficil allaala iyo ficilku rabbu ku samaynayaa ninkaa marka aad iyo aad waxaa u radiyey ibnu qutayba ayaa aad iyo aad u radiyey masalada waxa uu soo naqliyey marka ibnu xasmi wuxuu soo naqliyey wanaqala ibnu qutayba masalat alilaam can bakri nafsihi ibnu qutayba oo min culamaai salaf ka mid ah waxa uu soo naqliyey ninka la yihahda bakar ibn ibnu ukti cabdilwaxid albasri azahid inuu maarata maslada nafteeda maslatu ilaam inuu ka soo naqliyey wa min shanaacatihi ana man sarqa xabata khardalin kana mukhalladan fi الnaari maca alkafara wa baalaga ibnu qutayba fi اraddi calayhi fi hadihi اlmaqaala waxyaalaha shanaacaadka uu la yimid waxaa ka mid ah oo maarata kolxumada ah oo madhabka selafka uu ku khilaafay inuu yidhi maaragtay xabatu khardal waa wax aada iyo aad u yar qofkii xada kaana mukhalladan fi nnaar naarta ayaa lagu waarinaya maca alkafara masaladaana waxa weye aad iyo aad waxa ugu radiyay ibnu qutayba ayaa maarata si fican u radiyey marka waxa weye ninkaa qowlkiisu waa qowl baatila weeye waclam anahu waclam anahu laa yadkulu ljannata axadu ila biraxmat illahi walaa yucadib allahu axada ila bidunuubihi biqadri dunuubihi walow cadaba allahu ahla asamaawaati waahla alardiina barahum wafaajirahum cadabahum gayra daalimin lahum laa yajuuzu an yuqaala lilahi tabaaraka wa tacaala inahu daalimun wainamaa yadlimu man ya'hudu ma laysa lahu والله عز والله جل ثناؤه له الخلق والأمر والخلق خلقه والدار داره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف لا يدخل أحد بين, بين الله وبين خلقه إمامك رحمه الله الكوث لقها الله أصل مهمة عليه واعلم أبو أنه لا يدخل الجنة جنة إنه سنقلين أحد أحد qofna inuusan jannada gelin ilaa biraxmat illaahi naxariista allah uu naxariisanayay wuxuu ishaarayaa marata xadiidka nebiga sala allahu alayh waali wasalam laa yadkulu ljannata axadu bicamalihi qaaluu walaa anta ya rasuula allah qaala walaa ana ila an yatakamadaniy allahu biraxmatihi aw kama qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu maarata hadalki uu yidhi cidina jannada maarata camalka uu leeyahay ku geli maayo qofna camalka uu leeyahay ku geli maayo oo saxaabadu markay ku yidhahan aduguna wadaal ku gelayn uu nebigu markaa ugu jawaab celiyey aniguna maarata camalkayga jannada ku geli maayo ilaa ilaahay naxariistiisa inugu daboola mooye marka waxa weeyaan jannada alle waa bimaxdi raxmat illaah ayaa maarata lagu gelaya laakiin camalku waa sabab camalku waxa weye waa sabab laakiin waxa lagu gelayo waa fadliga alla subxaanahu watacala allah hadduu kula xisaabtamo oo nicamta uu kuu galay uu kuula xisaabtamo camal kastoo aad samaysay jannada alle ma goysa illaa waxa weyaan jannada alle waxa weeyaan waa silca haaliya waa badeeca aad iyo aad u qaali ah weeye walaa yucadib allahu axada ila bidunuubihi axadna ilaahay ma u cadaabayo ilaa dunuubta uu la yimid sababteeda mooye qof kasta oo cadaabta gala waxa uu ku galo waxa weeyaan waa dunuubta ula yimid biqadri dunuubihi weliba waxa weeyaan qofka cadaabtiis waxay noqonaysaa inta dunuubteeda inta dembigiis uu leegyahay dadka gaalada marka waxa weeyaan dunuubtooda waxay keenaysaa in lagu waariyo dadka mu'miniintana waxa weeye walow bacda zaman amaha looga soo uga soo bixeen shafaacada ambiyada ama shafaacada malaaigta ama shafaacada saalixiinta haddii iimaan dhaba ay ku dhinteen ama maaragtay maxdu fad maxdu fadli illaahi subxaanahu watacaala allah maarata fadligiisa oo khaalisa oo shafaacaya midna aysan jirin uu kusoo saaro walow cadaba allahu ahla asamaawaati allah subxaanahu watacaala hadduu cadaabo samaawaadka ahalkooda wa ahla alardiina dhulalka ahalkooda barahum kuwooda muxsiniinta ah wafaajirahum kuwooda faajiriinta ah cadabahum allah wuu cadaabay ahlu samaawa cadabahum allah wuu cadaab waa u cadaabayaa gayra daalimin lahum asagoo wax dulmi aanan ka gelin haddii fardan wa taqdiiran la yidhaahdo wax allaal iyo waxa samaawaadka ku nool sida malaa'igtao kaleeta wax allaal iyo waxa dhulka ku nool alla haddii la qadaro allah inuu maaragtay uu cadaabo lama odhanayo cadaabkaas uu cadaabayo dulmi weeye lianna waxa weeyaan laa yajuuzu ma banaana an yuqaala lilahi tabaaraka watacaala allah in lagu dhaho inahu alle daalimun mid dulmi sameeye weeye wainamaa yadlimu man ya'hudu ma laysa maa laysa lahu dulmi waxaa loo nisbeeyaa oo dulmi sameeya qofkii qaada ama sameeya wax usan lahayn allahna waxa weeye wax allaaliyo wuxuu sameeyey asagaa iska leh ama mudiic ha noqdo ama faajir ha noqdo wallahu jala tanaa'uhu allah subxaanahu watacaala lahu lkhalq abuuritaan ayuu leeyahay makhluuqoodna isaga abuuray waalamru amarkana isagaa iska leh waalkhalqu khalquhu khalqiga idil ahaantiisu waxa weye waa khalqigiisii waddaaru daaru daartuna waa daartiisii weyi laa yus'alu camaa yafcal lama weydiiyo allah waxa uu samaynayo wahum yus'aluun laakiin makhluuqa waa la weydiinaya waxay sameeyeen qofkii wanaag la yimidna wanaagiisa lagu abaalmarin qofkii xumaan la yimidna xumaantiisa lagu abaalmarinaya walaa yuqaalu lama yidhaahdo lima wakayf yacni muxuu arrinkaa u sameeyey sidee buu u sameeyey lama odhanayo laa yadkulu axadun bayna allahi wa bayna khalqih cid kala dhex geli karta allah iyo makhluuqiisa ma jirto adduunyada inaan kala dhex geli karin waa noo muuqataa oo maanta qofka loogu jecel yahay oo iyadoo maarata sidaa u muuqdo oo dadkiisii maarata qabiilkiisii uu maarata awooddiisa u kamilan tahay oo xoolihiisa ay diyaar yihiin ayaan qof maarata dhimashadii laga celin kara la arag marka waa shay daahir ah adduunka inaan maarata allah iyo makhluuqiisa aanan kala dhex geli karin aakhirana waxa weye nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam waa noo sheegay in maarata markii xisaabtu ay dhici doonto qof kastaaba allah lasoo ristaajin doono sidii xadiidkii saxiix ahaa nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjumaan yacni ma jiro qof adinkain ka mid ah ilaa waxa weeyaan allah baa la hadli doona ayadoo maarata cid u turjumaanaysa aan la arag markaa qofku wuxuu eegayaa fayanduru aymana minhu dhinaciisa maarata miigta ayuu eegayaa falaa yanduru ilaa maa qadam falaa yaraa ilaa maa qadam waxa uu maarata hore u marsaday oo camal ah waxaan hayn mau arkayo wayanduru wayanduru ashama minhu yani dhinaciisa bidix ayuu eegayaa falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu hormarsaday waxaan hayn arki maayo wayanduru bayna yaday hortiisuu eegayaa falaa yaraa ila naar waxaa naarti hayn u muuqan mayso tilqaaa wajhi ayadoo maarta wejkiisa hortiis ka soo baxaysa weliba maarta malaa'igtu maarta ay xarkii ku jiidayaan oo ay celinayaan ay soo fara baxsanaysa fattaquu naara walow bishaqi tamrin yani nabiguna wuxuu lehy sala allahu alayh alih wasalam naarta ka gaashaanta oo iska ilaaliya walow maarata sadaqada xabad timiroo maarata ama timir maarata inaan la baxdanba ha noqoto xadiidka waxa wey xadiidkii cadiy ibni xaatim iطaa'i uu warinayay waa xadiid muttafaqa xadiid qaala albarbahariyu raximah llah وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر, أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه, فإنه رجل رديء القول والمذهب وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا, إنما عرف عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار المصنف رحمه الله وحليه وإذا سمعت الرجل ننك هديات مغشي قبلنا والمد يطعن أصغر طعنين يجرحين على الآثار أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبلها أن أقبلين aahaartii ow yunkiru shay-an min akhbaari rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam ama asagoo maarata inkiraya shay ka mid a axaadiida nebiga walow hal xadiid ba ha noqdo fatahimhu cala alislaam qofkaa tuhumayso qofkaa waxa weeyaan qof xaaqid cala alislaam inuu yahay zindiiqa qof sidaa maarata ku tuhumayso fa inahu rajulun ninkaasu waxa weeyaan waa nin radii'u lqowli qowlkiisu uu xun yahay walmadhabi dariiqiisa wadada maarata uu marayo madhabkiisa iyo qowlkiisuba aad buu u liitaa wainamaa طacana calaa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi walih wasalam qofka axaadiidta nebiga diiday guud ahaanteeda ama hal xadiidoo ka mida diiday qofka waxa weeyaan inamaa طacana calaa rasuuli اllah rasuulka alle ayuu maarata meel uga dhacay rasuulka ayuu duray wa asxaabihi asxaabta nebiga liannahu shaniga iyo xaalku wuxuu yahay inamaa carafna allaha annaku waxa weye allah waan baranay wa carafnaa rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka allana waan garanay waan baranay wa carafna alqur'aana qur-aankiina waan baranay wa carafna alkhayra washar sharta iyo khayrkana waan kala garanay waaddunya waalaakhira bilaathaari ay bilaxaadiid annabawiya axaadiida nebiga sala allahu alayh waalihi wasalam qofka marka maadaama allah aan ku baranay nebiga qowlkiisa maadaama aan ku baranay nebiga nebinimadiisa axaadiidtiisa iyo aqwaashiisa maadaama saxaabada wanaaggooda aan ku baranay sunnada nebiga sala allahu calayh waalihi wasalam khayrka iyo sharta aan ku kala garanay adduunka iyo aakhirada waxaan ku kala garanay maxay tahay waa axaadiidta nebiga axaadiidta nebiga marka guud ahaanteeda ama hal xadiid oo ka mid ah qofku haddii uu maarata uu dacniyo qofkaasu laysa musliman islaamkana qofkaas uu ka baxaya cala duul hal xadiid qofku isagoo u og xadiidkaas xadiid saxiixa oo nebigu yiri uu yahay oo shufa kaleta aysan jirin hadduu inkiro islaamka uga baxaya qofkaas kana man kaan haddii wax maanic oo kale aysan maarata aysan gaalnimada aysan ka mancin qofku hal xadiid oo axaadiista nebiga isagoo og xadiidkaas xadiid saxiixa oo haabita inuu yahay haddii uu diido oo yidhahdan ku dhaqmi maayo ama ma aaminsani waxa weye islaamka uga baxaya sida maarata allah subxaanahu watacaala adilo fara badan buuna maaratay masalada noocaasa uga hadlay sida maaratay qisadii aayad ay kusugta aayadda suurat nisa markii ay isqabteen ninkii la ohan jiray zubayr iyo maaratay ninkii ansaariga ahaa ee isku qabteen maaratay beerta waraabkeeda nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ay usoo xuguntameen ee nebigu maarata uu ku yidhi ninkii maaratay ninkii la ohan jiray maarata zubayr uu ku yidhi beerta maarata biyaha markii hore kusii dayso markii maarata xoogaa biyuhu maarata ay dhirtu ay ku waraabto usii daa maarata ansaariga ee uu yidhi maarata hadalkaasma waxaa kaa keenaya in maarata eedada ay dhashay in eedada ay dhashay waa acn waa acni cala nabiy sala allahu alayh alih wasalam yani eex buu ku tumayaa nebiga eex buu ku tumayaa arrintaasma waxaa kaa keentay in eedadaa dhashay yani wa eedadabaad maarata ugu helinaysaa soo maahan marka waxaa soo degtay aayaddii suurat nisa falow rabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimuu tasliima aayaddu marka allah wuxuu leeyahay wuu ku dhaaranaya wuxuu leeyahy falaa warabbika rabbigaa khaaliqaaga ayaan ku dhaarta ku abuurtay laa yuminuuna ma rumaynayaan xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum wixii ay isku qabtaan ilaa adiga ay xaakim kaaga dhigtaan qaadi ay kaaga dhigaan isla markaas intaa laguma kaaftoomin allah muxuu leeyahay uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan markii aad xukumta kabacdi wax ciriiriya waa inaysan dareemin oo ninkii qadiyad laga xukumo waa inuu yidhahdo maaragtay samcan wa taaca yacni waxa weeyaan cala alra'si waalcayn haddii kitaabkii alla uu xukumay mar rasuulku uu xukumo sunnada nebigu ay xukumto waa inuu yidhahdaa maaragtay cala alra'si waalcayn uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan naftoodana maarata markaa kabacdi aysan ciriiri ka helin mima qadayta wixii aad xukuntay intaa kaliya loogama harin wayusallimuu tasliiman inqiyaad taamana markaa ay maarata isdhiibaan oo xaqa isku dhiibaan marka sidaa haddii qofka laga waayo oo qowlkii nebiga ama xadiidkii nebiga ama axaadiis fara badan qofku maarata uu garab maro calaa camdin oo uu diido qofkaasu muslim ma ahan sida aayaddu ay tasriixinayso lianna waxa way ninkaa isaga ah oo maarata arrintaas khusumadu ay dhex marta isaga iyo zubayr sida culammada muxaqiqiinta ay sugto qof ninkaa waxa weeyaan islaamkuu ka ridoobay bicnihi nabiy sala allahu alayh wali slm duritaanka nebiga uu dacniyey leanna waxa weya nebiga itihaam la itihaamaysto waxa weeyaan xagga maarata qadaha dhan kastaba qofkii nebiga meel ku tuhmaysta oo nebiga maarata rasuulnimadiisa maaratay meel uga dhaca islaamku ka baxaya bacdu naas waxaa laga yaaba inay yidhahdaan maxaa loo dili waayey haddii ninkaas uu ridoobay maxaa loo dili waayey waxaa loo dili waayey sababta loo dili waayo waxay tahay nebigu sala allahu calayh dad badan oo munaafiqiinah oo nifaaqooda u caddaaday oo allah u caddeeyey ayuu wuxuu iskaga dhaafay inaan la dhihin muxamed asxaabtiisu laynaya le siyaasa sharciya waxaa maarata culimmadu ay yidhaahdaan la diinku waxa weeyaan siyaasada dhabtaasaga iska leh yani nebigu dadka ninkan iyo dadka la midkaa wuxuu u daayey inaan lagu sheekaysano gaalada isku sheekaysan muxamed dadkiisuu dib ugu soo laabtay saxaabadiisuu maarata dib ugu soo laabtay laakiin ninkaa waxa wey hadalka uu ku hadlay waa gaalnimo sariixa wey nebiga waxa weyaan leanna waxa wey waxaa waaa waxaad soo xusan kartaan qisadii markii nebiga sala allahu alayh wa sallam ictikaafka u galay oo xaasaskiisu ay soo booqdeen oo cabaad ibnu bishri iyo usayd ibnu xudayr nebiga sala allahu alayh wala slm isagoo safiya bintu xuyay isagoo la taagan uu soo maaratay ay soo garab mareen saantay boogeen markii nebiga maarata oo gabadha la taagan markay arkeen marka nebigu markaa wuxuu ka baqay in maarata qalbigooda shaydaan wax ku tuuro markaasuu nebigu wuxuu yidhi innaha safiya tani waxa weeyaan waa safiyo ee istaaga maaragta marka hadalkaa waxa uu leeyahay nebigu sala allahu alayh waalih wasalam qalbigooda wax xun inuusan shaydaanku kusoo tuurin markii ay subxana allahi dheheen nebigu wuxuu u sheegay shaydaanku waxa weeyaan majra dam inuu maarata insaanka ka dhex marayo oo wax kastoo xun qalbigiisa ku tuuri karo marka waxa weeyaan maxaa umalaynaysaa marka ninkaa si toosah usoo labistay oo nebigii maarata toos u dacniyey ama maarata la soo istaaga maaratay aqaanida inuu taxliiliyo ama munkaraadka ummadda inuu uxalilo ama maarata fisqiga maarata ummadda ku dhex baahiyo isla markaasna u leeyahay islaamka qaba kaa waxa waa maariq weeyaan islaamku maarata waa uga baxaya qofku waxa weeyaan aaya min kitaab illahi oo xadiidan min sunnati nabiy sala allahu alayh waali wasalam isagoo qofku uu og yahay aayaddaas qur-aanka inay ka mid tahay uu og yahay xadiiskaas inuu axaadiista nabiga ka mid yahay qofkii dacniya qofkaas waxa weeyaan muslim ma ahan qofka saxaabada wax ka sheegana qofkaa waxa weeyaan qof waxa wey karaamada ma ahan waa qof waxa weyan gaar ahaan haddii saxaabada u tagfiiriyo qofkaas waxa weeyaan qofka arrintiisu khatartaha wey gaar ahaan abubakr cumar iyo cumaan dadkii maarata si toosa maarata iyaga loo tasriixiyo layihi maarata waa ahlujanna waa ahlujanna la yidhi qaala alimaamu albarbahariyu raximah اllah waana alqur'aana ila asunati axwaju min asunati ila alqur'aan waana alqur'aana qur'aanku axwaju ila asunati sunnada maarata mid u baahi badan weeye min asunati ila alqur'aan baahida sunnadu ay maarata qur-aanka u qabto waxaa ka badan qur-aanku baahida u qabo sunnada yani hadalkaa wuxuu ka wadaa qur-aanku axkaamta uu maarata qarirayo aqlabkeedu waa axkaam mujmala ah axkaam mufasala misaal salaada maarata maarata tukada ayaa qur-aanka maarata in badan kusoo celinaya zakada in la bixiyo laakiin salaadu ragcaadkeedu intuu ka kooban yahay arkaanteedu waxa ay tahay sida maaragtay zakada maaragtay la bixinayo xoolaha asnaafta zakada laga bixinayo waktiyaasha la bixinayo qur-aanku ma sheegin kullu dalika xajkoo kaleeto maarata in la xajiyo ayaa maaragtay qur-aanka allah subxaanahu watacala aktar min aaya uu ku sheegay laakiin maaragtay qaabka loo xajinayo qofka maaragtay xajinaya waxyaaha laga rabo bitafaasiil qur-aanku kuma warramin kullu dalika waxa weeyaan axkaamtaas caddaynteeda allah maaragtay wuxuu u wakiishay nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam marka waa marka uu leeyahay waana alqur'aana axwaju ila asunna yani waxa wey assunnatu tubayinu alqur'aan qur-aanka ayay maarata caddaynaysaa sida allah subxaanahu watacaala uu leeyahay waanzalna ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim yani dikriga iyo qur'aanka waanu kusoo dejinnay litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim inaad dadkii maarata aad u caddaysid wixii loo soo dejiyey marka waxa wey assunnatu tubayinu alqur'aan qur-aanka ayada caddaynaysa marka afarka isaga ah ama qaacidadan iyada ah waxa uu ka warinayaa macruul ashaami ibn cabdilbari siduu kitaabkiisa maaragtay jaamic bayaan cilmigu kusoo warinayo alxaazimi fi kitaab fi kitaabi nasikh walmansuuq sanadkiisuna waa saxiix kadalika hadalkaas macruul ibnu shami laga wariyey hadal la mid ah isagana waxaa laga wariyaa nin kaleeto oo la yidhaahdo yaxya ibn abi kahiir alyamaami wuxuu yidhi assunnatu qaadiyat cala alqur'aan walaysa alqur'aanu biqaadin cala asunna marka lafdiga isaga ah taxaashi buu ka sameeyey wuu ka fogaaday inuu isticmaalo shiikha la yidhaahdo axmed ibnu xambal imaam ahli sunna raximahullah laakiin hadalka macnihiisu waa hadalkii marata madxuul shaami ama marata barbahari kitaabkiisa ku qoray oo marka uu leeyahay assunnatu qaadiyatun cala alqur'aan sunnadu waxay xukumaysaa qur'aanka yacni tubayinu alqur'aana qur'aankay caddaynaysaa walaysa alqur'aanu biqaadin cala asunna aarkana waxaa wariyey darami fi kitaabihi الsunan fadl bn ziyaad waxa uu yihi samictu aba cabdiلlah yani axmed bn xambal wasuئila can اlxadiiث اladi ruwiya ana الsunaةa qaadiyaة calى اkitaab waxaa la weydiiyey axmed bn xambal raximah الlah yani waa aarkii haddaanu soo akrinay oo yaxya bn abi kahiir alyamaami ayaa la weydiiyey axmed bn xambal oo waxaa la yihi ka waran xadiidka oranaya الsunaةu qaadiyaة calى اkitaab marka wuxuu yihi faqaala ma ajsuru calى hada arrinkaa ku dhiran maayo ana qawlahu ina sunata qaadiyaة calى اkitaab ina الsunaةa qaadiyaة calى اlkitaab ina الsunaةa tufasiru اlkitaaba watubayinuhu hadalka uu yihi ninka la yihaahdo yaxya ibn abi kahiir اlyamaami oo uu yidhi assunnatu qaadiyatun cala alkitaab waxaa ka fiican buu leeyahay in la yidhaahdo ina asunata tufasiru alkitaaba watubayinuhu sunnadu waxay caddaynaysaa way kala dhigdhigaysaa qur-aanka waana sida maarata sawaabka ah qur-aanka maarata lafdigiisana waafaqsan waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim qaala albarbahariyu raximah llah wاlkalaamu wاljidaalu wاlkhusumaةu fi اlqadari khaasatan manhiyu canhu cinda jamiic اlfiraq liأna alqadar sir اllahi wanaha rabu tabaaraka watacaala alanbiyaءa can اlkalaami fi اlqadar wanaha rasuul lahi salى اllahu عalayh walih wasalam can اlkhusumati fi اlqadar wakarihahu asxaabu rasuli lahi salى اllahu عalayh ali wasalam wاtaabicuun وkrhhu اcلmاء أhl الwrع وnahw عan اlجidاl fi اlqadr faعalayka bالتsليm واlإqrاar واlإiman واctiqاad ma qala rasul اlah slى الlه عlيه لي وsلم في jumlaة الأشhyاء وتسكت عما سوى ذلك عليه الإمام البربهاري رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة وحليه والكلام هذلك والجدال ضوضة والخصومة ضوضة في القدر قدر كألا لغو ضوضة وما ارتجد لك خاصة قارهان منهي عنه مثل النهيوي عند جميع الفرق فرق دمان توتلي كتكتي لأن القدر قدر كألا سر الله وإله مارت وحو قرصون oo cilmigiisa maaragtay qadarka waa waxyaalaha allah uu la gooni yahay oo cid kaleetoo maaragtay ogeysiye aan la arag wanaha rabbu tabaaraka wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu diiday wanaha rabbu tabaaraka wa tacaala alambiyaa ambiyada allah wuxuu ka nahiyey can alkalaami fi lqadar qadarka maaragtay inay ka hadlaan yani qadarka allah uma sheegin cilmigiisa cidna umuusan sheegin ama nebi maaragtay mursala ama malak muqaraba ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحو نهي عن خصومة ضاد أي نبي نهيي في القدر قدر